محمد نبيا مي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan ku jirnay baabkii rifqiga axaadiistiisii baan dhexda kaga jirnay marka wuxuu yihi imaamku raximah اllahu taعaalى xadaثna cabdالlahi bn cabdilwahaabi qaala xadaثanii abu bakr bnu naaficin wasmhu abu bakri mawlى zayd bn اlkhaطaabi qaala samictu mxamed bn abi bakr bn camr bn xasmin qalat camratu qalat caaishatu qaala الnabiyu slى اllahu عalayh waslm cabdullahi bn cabdiwahaab hore ayaynu kitaabka ugu soo aragnay abubakr ibnu naafic waa kan wuxuu leeyahay kunyadiisan unbaaba u magacay magac kale ma laha abubakrin unbaa magaciisuna yahay oo kunyo zayd ibnu اkhadaabkan uu mawaalidiisa ka mid yahayna waa zayd cumar ibnu اkhadaab walaalkii kana weynaa kana islaamnimo horeeyey dee kana hor dhintay oo dee ama de labadooduba shahaado mutee isaga dagaalkii yamaamaa lagu dilay rasuulka ilaahay dabadin wax kaya wa dee aan saa usii markaa badnaynba zayd ibnu khadaab bal markaa isagoo waxa weeye kolley ninkani waa nin reer madiine ah oo markan leeya zayd ibnu khadaab de waa aalkiisii u nema soo gaadhin zayd kumana dhoweynba oo baqdaadna baqdaadna qaadi buu kaba noqday kolley waa nin culimmadu ay daciifiyaan oo kitaabkeennanu kuba sugan kutubta kale kuma sugna ee usuusha iyo wixii kale xataa raacaya ee mulxaqaadka ama aimada kale ay leeyihiin laakiin xadiidku dee duruq kale ayuu leeyahay imaamkana waa loola wadaagsaday oo dee kolley kutubtan sunanta bacdigood buu kuba sugan yahay oo bal duruq kaleu xadiidku leeyahy oo xadiidku sidiisa guud ahaan waaba iska sugnaanaya ama maxamed ibn abibakr ibni camrin kolley abubakarka maxamed kalaa ka dambeeya oo waxa weeye magaciisu maxamed ibn abi bakr ibni moxamed ibni camr ibni xasmin isagu bal waxa weeye waa nin hiqa ah qaadina isna ahaayo reer madiine abulcabdilmelik kunyadiisa laydha waa ansaare laakiin aabihii iyo nin ay walaaliyeen baynu labadaba hore kitaabka ugu soo aragnay abubakr ibn moxamed ibn camr ibni xasmin oo camro sidan ugaba warinaya waa aabbihiiyo waynu soo aragnay nin ay walaalayiin oo isaguna labadooduba waa hiqaadii ruwaad iyo culamadii laakiin labada kale walaalkii iyo cabdullaahi ibn abi bakr iyo aabbihii ninkanin abubakr ibn moxamed ibn camr xasmin labaduba iyaguna madiino madiine qaadibay kaba noqdeen laakiin waa taabiciinta raggii ugu dambeeyey isagiiyo labada isdhalay waa ee kale waa isku dabaqo ninkana waa nin hiqo in yar qolada ama ninkan walaalayin ka dabaqa dambeeya sababtu saxaaba soo gaadhaya laakiin isaga ru- axad saxaabadii umay sugnaanin bal waxaan leenahay moxamed ibnu abi bakr waa moxamed ibnu abi bakr ibni moxamed ibni camr ibni xasmin kolkol abubakarka abubakr ibni xasmi baaba la yidhaha awowgiisii matalan labaad ayaaba loo tiiriyaa kutubtana uu yimaadaaye bal waxa weya waa qoys ansaareed bal weeye oo labadaa kalena aynu hore usoo maray waxay tidhi camro bintu cabdiraxmaan caaishaa tidhi radia allahu canha qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi aqiilo ka dhaafa weeye kasaa saamaxa oo cafiya dawil hay-aati hay-aadka kuwa u saaxiibka ah casaraatihim turunturooyinkooda sallaadkooda qaladada kolkol ka dhacaya waxaanay ku talagelin waxaan dabiico iyaga u ahayn oo dee wax lagu yaqaanayna aan ahayn waa zallo kol ka raacday kuwaas balyaan loo qabanin eh ha laga dhaafo taas baa rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkiisa nooguma yimio iqaaladu waxa weeyaan de waa tarki iyo cafi iyo saamixin xagga beecoo kale iqaalo marka la idhaaho waa laba ruuxoo wax kala iibsaday oo malaa ruux dee ay laba noqon weydo oo kii kale wixii uu kaba celiyo macnaa uu fasao beecioo la fasakay weeye iqaalo iyo kala celin haddii la yidhaha iqaalat lcasarana waa koryeelkeedii iyo dhaafideedii oo ruuxii oo la saamaxo aan wixii loo qaban lao khaasatan waxaani dee caado umaahay waa qalad kol ka dhacay un nin waxaan lagu yaqaanay maaha waa ruux toosan qalad iyo zallo mar ka dhacday yaan loo qabanin markaa khitaabku waxaa u noqonaya dadkii madaxda ahaa iyo taasoo kale ama xukama dadkii ama xaakimiinta qudaadii madaxdii oo kale haddii ruux dadka bal dawul hay-aat waa dadkaa xaalo keliya laasimayo toosna aan shar iyo xumaan lagu yaqaanin aanu jirin aan lagu aqoon shar oo kol qalad kaba dhacayo hadday tacsiirtii iyo waxyaalo ruuxani uu mudan lahaa tan ku mudan lahaa dee ha la daayo oo ha la iska dhaafo weeye kolley xuduuddii ma noqonayso oo hadduu ruuxuu xad xuduuddii ilaahay ka mida ku dhaco asturkiisa dee intaani gaadhin ciddii fulinaysay waa ayamadii aanay gaadhin asturkiisa la asturaa sax isaga naftiisa ruuxu kol hadduu tan yahay ruuxu mujrim hadduu yuu xumaan sameeyey iyo waxaan lagu yaqaano kaa in la asturo maaha waa in bal si dee isagiina ridcin ay u noqoto dadkii kalena xumaantan aanu u jidayn wax laga qabto ee ruux toosnaa hagaagsanaa mar qalad ka dhacay intaanay a'imada gaadhin xuduudda nafteeda waa la asturaa oo axaadiisii kala duwanayd ee kuba timi ruuxa muslimka satrigiisa iyo bal ruuxaasi inuu satri ilaahay uu mudanayo iyadana wax lagu xambaarayo laakiin hadday gaadho ciddii fulinaysay iyada taas rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh usaamo waa ki atashfacu fii xaddin min xuduud illah dadkii horena waxay ku halaagsameen taa inay ahaydoo iyada shafaacana ma jirto ruuxii loo shafaaco qadiga kol hadduu xad yahay isaguna kama tegi karo ma ridi karo wax kalena laguma bedeli kara haddii shareecadii la oogayo ee laakiin intaanay gaadhin way noqonaysaa ee maxaa jirta waxaan uu ku dhacay waa qalad waxbuu ku dhacay waxaan dee iyaga dadka caynkaasa dabeecana umay ahayn wuxuuna xad xuduudii ma aha waa wixii tacsiir markaa lagu mudan lahaa ee kolba xaakimku suu is idhaaho raadic bay noqonaysaa waxaan uu isagu fulin lahaa ruuxa caynkaasi tacsiirtii in laga daayo weeye in laga dhaafo weeyaan oo bal markaa dadka hay-adka oo saaxiibkaa waa dadka toosan dhowrsoon ee qalad ka dhacay ha laga dhaafo taasba weeye imaam shaafici baa radia allahu tacaala canhu wa ardaahu yidhaahaba de kuwan dee suu baheeqi kaba soo noqliyo kuwa hay-adka u saaxiibka aladiina yuqaaluuna casaraatihim wa aladiina laysuu yucrafuuna bishari fayazilu axaduhum zalla waa kuwa aan shar lagu aqoon xumaan lagu aqoon oo qalad ka dhacay casra ka dhacday kal waxaan toosayni kaba dhaceen dabeeco umay ahayn ruuxa caynkaas ha laga daayo tacsiirkiisi iyo waxyaalaha lagaba dhaafo taas weeye oo macnaa rifqigii bay kaba mid tahay dhimrintii in ruuxa lagu adadkeeyo cunfi iyo shidasa ka mujrimka loola dhaqmayo loola dhaqmo taas maaha o san buu rifqigii uba soo celi usoo geliyey marka wuxuu haddii uu tacsiirba yahayna shafaacadiisi way jidaysanto taa iyada itifaaq bay soo naqliyeen marka weliba noocan dadkan iyo iyada xuduudda marka la eego shafaacadeedu hadday gaadho halkii ciddii fulinaysay in laga taga maaha in laga shafa loo shafaaco qaadana maaha axaadiistii kale ruuxa muslimkaa satrigiisna waa umuurahay kuba xambaaran tahay bal taaba weye aqilu dawi hay-aati casaraatihim oo imaka abu da-uud oo kale iyo nasaa-i iyo xuduud bay kuba soo arooriyeen xadiidka waayo waa arrinku waa xuduud iyo umuurahaasu ku tacalluqsan yahin lakiin dee xaddii hadduu tahay bal mala abi da-uud baaba istisnaa ilaa fi lxuduude hadduu waxaani xad yahay gaadhayna ciddii fulinaysay iyada markaa dee in la fuliyo un bay arrintu noqonaysaa cidkaada wax kastaba si kasta ha u dhaco laakiin waa marka aanay xuduud ahayn ama aanay gaadhin markaas bay tahay dadka caynkaasa in la asturo waayo waa qalad iyo xumaan aan caado loolahayn laguna talagelin ruuxiina zallo ka dhacday un baa lagu tirinaya xadaana alghudaaniyo أحمد بن عبيد الله قال حدثنا كثير بن أبي كثير قال حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالغداني كل يستمر كورا أنك يحركيسا كتاب كيغا حدثنا الغداني يبا يحركيسا غين تولى فتحي ذلك نو شدين لكن غداني يبا نغريه الغداني سوات كل يضبط سوا غين تنوى يضمي سنتهي daalkuna mashadne waa fudud yahay axmed ibnu cubaydillaahina waa kan magaciisii inoo soo dhigtay ee kollay badankiina ma xarakaysto dee waxyaalahaasna waa meelaha tasxiifka badani kaba yimaado bal dabdigaan ku dabdinaynaa waa algudaaniyu reer gudaana la odhanayay nisbadeed weeye markaa qayntuna way damisan tahay daalkuna mashadna awowgiina suhayl baa la idhaa waa nin reer basro oo kunyadiisna abu cabdillaahi ay tahay oo waa kan sheekh bukhaariba weeye bukhaari baa isagu wax kaba wariya abu da-uudna waxbuu kaba wariya waa inta uu kutubta inoogaba sugan yahay usuusha iyo wixii soo raaca uu inoogaba sugan yahay waa abu da-uud iyo bukhaari buu kuba sugan yahay waana nin saduuqoo dee kolley dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay maha isagu atbaacu taabiciinta oo dadkii la kulmay kuwii ugu waaweynaa weeye ama ninkan kaba dambeeya kahiir ibn abi kahiir oo isaguna reer basra isaguna sa ninkan horeba reer basra uu ahaa ee de isaga kaba warinaya reer bani laytha xaafid ibnu xajartu kaba cabira waa ba'si kuma sugna adugu bal waxa weeyaan dee raggii rufacada ahaayee sarsarena maaha nin la daciifiyona maaha waa cibaaro tacdiiloo kollay maraatibteeda dambe ee wax ba'siya dhib ma laha ujeeddadu dee san oo kale wixii uu warinayo aynu keligii la gooni noqon amaana cidi ku khilaafin kollay waa wax la aqbalaye markaan leenahay kitaabkeenan aladab lmufradun buu isaguna ku sugan yahay kasiir ibn abi kasiirkan aan hayna ama haabit lbunani anas waa dadkeenii hore wuxuu yihi anas can inabiyi salى اllahu alayh wasalam qaala laa yakunu ma ahaanaya ma noqonayo alkhurqu khurqigu haadan waan daminaynay waa jahliga iyo bal waxyaalaha dee kolleyna jahligii iyo umuuraha waxa kaba imanaya cunfi iyo shiddadii waa wixii rifqiga cagsigiisa ahaa waa axaadiistii rifqigan ku jirna dee kolleyna ayn waa macnihii rifqiga iyo cagsigiisii cunfiga ahaa khurqiguna waa waxyaalaha ama jahligan iyo umuurahaasi waxyaalahan cunfiga iyo shiddada iyo inaan wixii la fudaydin oon la sahlin oo isdabacsan oo toosan aan loola dhaqmin waa waxyaaluhu kaba dhasho haddaba khurqigu ma noqonayo oo imika khurqigu ma noqonayo fii shayin shay fiigii ilaa oo ma gelayo weeyaan oo kuma sugnaanayo ilaa shaana waa ceebeeya kolley halkan beddelkeeda waana axaadiid kale siday kuba timo iyadna saxiixa kuba sugan ee rifqigii iyo cunfigii oo muqaabilkiisa ahay baa macnahani u yimi kolleyna waa taasun waayo in markaan eegno khurqiga macnahan aan kuba fasirayno waa wax dee uu isagu ay islaazimayaan cunfigii waa wixii cunfiguna kaba imanaya iyo shiddada iyo adadkaanshaha iyo qallafsanaad iyo waxyaalaha tacamulka aan toosayn uu kaba imanaya waayo macnihii imika rifqigii baa macno caamo aqwaashii buu gelayaa afcaashii buu gelayaa suluugii iyo dhaqankii buu rifqigii gelayaa umuurana way noo socdaan fii shayin ilaa shaana waa fool xumeeya oo waxaa khurqigu ku sugan yahay ama cunfiga iyo adadkaanshaha iyo shiddada iyo qallafsanida iyo dee bal si fiican inaan wixii loo maamulahayna waxa uu galo oo dhan wixii foolxumuu ku keenaa halka dee rifqigu wixii uu qurxiyo debacsanida iyo fudaydkaas iyo taas oo kale wa in allaha ilaahay rafiiqun rafiiq weeye waa ka fudaydinta badan dhimrinta badan ilaahay baa yidhi yuriid allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusr oo khalqigiisii wuxuu la doonayaa yusr wuxuu u jideeyey waa axkaamtaa fudud ee sahlan cusri lamama doonayo haddaba ilaahay subxaanaه wa tacaala waa kaa latiifkaa addoomihiisa u dhibrinaya u fudaydinaya u sahlaya wixii bal maalan sahlanaa u jidaynaya amraya oo bal maalan taasna faraya yuxibu waanu jeceliyay ilaahay alrifqa dhimbrinta iyo ludfiga iyo debacsanaanta iyo fudaydinta iyo umuuraha caynkaasana ilaahay dadkana uu jecel yahayna waanu ka abaal marinayaa hawaab iyo ajri ee waxyaalo rifqiga bal maalan waxyaalo badan baana rifqigii ruuxu ku gaadhayaa hadduu ludfigaa iyo debacsanidaas iyo hadalkaa ama debacsan ficilkaa debacsan suluugaa toosan uu laba yimaado aanu ku gaadhahayn ad adayg iyo cunfi iyo shiddo aanu kuma gaadhahayn waana taas haddaba ilaahay rafiiq weeye waanu jeceliyay rifqiga ee marka la eego rifqiguna wixii uu galo wuu qurxiyaa halka cunfiga iyo wixii dee isaga ama lawaasimtiisiina waxay galaan ay fool xumaynayaan sida lafdiga horeba uu yahay weeye oo taas kolley waana xadiid weli axaadiisii waa inoo socotaa jaanibkan waanu inoo dambeeyaa xadiid dee صaxiixa muslim ba uu la wariyay alayka birifqi calayka birifqi fainahu laa yakunu fii shayin ila zaanahu taas oo waa rifqigii muqaabil alkhurqiga isagoo ama khurqigan dee hal bedelkiisii muqaabilka khurqigan yimi ama cunfiga muqaabilkiisii yimi xadaثna cmr bn marzuqi qaala akhbarana shucbat can qataadaةa qaala samictu cabdالlahi bn abi cutbata yuxadiثu can abi saciidi اlkhudriyi qaala anahu qaal bal inta kale waynu soo mar inoo horeysay cabdالlahi bn abi cutbahan waa anas mawaalidiisii buu kaga midiyo waa nin reer basra ah waana nin hiqa oo lagu kalsoon yaho taabiciintii dhexe ka mid oo waa kan saxaabigan abu saciid kaba warinaya haddii kolkol mawaalida abu saciidna waa yimaadaayo malaa dee yar wadaagsi ay wadaagsadeen baa jirtay xaggan marka la eego xorayntiisiiyo wixii kuba tacalluqsanaaye abu saciid alkhudri buu kaba warinayaa waana mawaalidii anas waana taabicii hiqa ahoo haalisa ama qoladii dhexe kaba mida can abi saciidin alkhudriyi qaala wuxuu ihi abu saciid alkhudri kale xadiidkana malaa wax badan kutubta kuma lehe xadiidkani bukhaari iyo muslimba way wariyeen sanadkiisana waa ku suganya xaggaa labada saxiixba malaha dee ma badna axaadiida uu kolley ugu sugan saxiixa ama uu kutubta ku leeyahay wuxuu ihi abu saciid kana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa ashadda mid uga adag weeye uga daran uga badan xayaan xagga xishoodka min alcadraa'i inantii gashaantida ahayd ee fii khidrihaa sutrigeedii ama khidrigeedii iyo buulkeedii iyo meeshii iyada u gaarka ahayd kuma sugnayd waa ka xishood badnaa oo waxa weeyaan alcadraa waa dee inan waa bikradii ama inantii dee aan waxa weeyaan shaabada ahayd weeye waxaanay leeyihin lafdiga alcadraa waxaa loo yidhi dee lafdigan alcudra waxaaba la yidhaha bikaarada ama bikirkan dumarka iyo bikaarada ayaa cudro lagu magacaabaa waxaa baaqiya dee cudradeedii oo maysuulin waa inantaa bikriga ah weeyaan oo cudradeedii cudradu waa taal bikaare ayaa baaqi oo sambaya alcadraa u yidhaahay haddaba inantaas dee waana dadka markaa la xishoonaye dadkii xishoonayeba taas khidrigeeda hadday dee keligeed ku sugantahay ama hablo lamida iyo dad taas ay ku sugantao nin kaba xishoonayin kolley dee taasa maaha ee laakiin inan bal xaalada taasa sitrigeedii ku sugan la arko in aanay horeba u aragoo zawjo looba soo geliyo waqtigaasna ay ugu horeyso oo kale iyo bal xishoodka ay haweeneydaasi ama inantaasi ay xishooto rasuulka ilaahay waa ka xishood badnaayo saa daraaddeed wakaana wuxua idaa kariha hadduu naco shay an shay carafnaa fii wajh macnaa wax hadduu nacayo dabiic ahaan u nacayo sharci ahaan laakiin xad xaaraam iyo waxyaalahaas aan gaadhsiisnaynba rasuulka ilaahay dee wixii aan sharcigu diidayo kama aamusi jirin iyada taas weeye oo waaba kaa dee isagii laba yimi laguna soo dejiyey dadkana ku adkeynaya alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar laakiin waxyaalaha kale si kale uu diiday uu qoonsanayo aan cajabgelin afka kamuu sheegi jirin rasuulka ilaahay waa nooca rifqigii bay tanna ka mid tahay rifqigii ficligay kaba mid tahay laakiin diidmadiisa wejigiisay ka muuqanaysay wejigaa lagaba garanayey wejigiisaa laga garanayay waxaan inaanu diidayo ama uu nacayo ama aanu doonahaynbe laakiin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh muwaajaha iyo taas oo kale bal dee dadkii xumaan sameeyey kol kol intuu asturi karo waa asturayo si guud bay saynu soo marray maa baalu aqwaamin iyo taasuu odhanaya ruuxan inuu dee si-in iyadoo maqsuudkii waa xasilayaa ruuxii wax waa loogu sheegayaa kayrkiina ficilkan inaan toosten waa loo caddaynaya isagiina satri baa uguba sugnayd waa rifqigiiba iyaduba taasi kaba mid ahayd oo waa kataa laba imanayay haddaba hadduu wax diidayu nacayo wejigiisaan kaba garan jirnay waa xishoodkii badnaaye bal waxaan leenahay laakiin xayaa iyo tacriifkiisa iyo waxyaalaha dee xain bal maalan xayaa xaqiiqigii ku yahay iyo axaadiisteedii way inoo dambaysaayo kolley xadiidkanba ee dib waa usoo noqon doonaa ama mabaaxis alxayaa kolley laba baab ama laba meelood oo kale oo dambe ayay kitaabka kuba iman doontahay iminka tan wadna waa axaadiistii rifqiga weeye waayo uu soo noqon doonaa alxayaana axaadiisteedu way inoo dambaysaa bal dee laba meelood oo dambe ayay ku imanaysaayo kala dambeeye in sha allahu tacaala xadaثna axmed bnu yunusa qaale xadaثna zuhayr can qaabuusin أن أbاه xdثه عن بن عabاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال أحمد بن يuنس kle أحمد بن عبدالله بن يuنس horaynu usoo aragnay awogii baa loo tiiriyaa in badan bu kutubta sn kuba yimaadaaye laakiin waa in cabdاللahi بن يuنس weeye oo waa taa badan oo ruwaada kaba mido barhkood aynu soo aragnayna waaba iska jirtaa in awogood loo nisbeeyo waa nin imaam ahaaba weeye bal imaam axmed kaba cabiray sheekh alislaam uu kaba cabiray waa dabaqadiisii weeyaan waa dabaqadiisii oo nin maalin la tashanayo lahaa bal cid uu wax ka aqrisuu doonaya ama uu dee wax ka maqlo isagii la kulaye ciddii uu tilmaamayey deetuu yihi isagu wad isku meelna may joogine waxaad u baxdaa ukhruj ilaa axmed bnu yunus fa inahu shaykhu lislaam taasu kaba cabir u soco oo qabo axmed ibnu yunus xaggiisa tag isaga u tag waayo waa shaykh alislaam bal markaa waa nintaasa ama zuhayrkani waa zuhayr ibnu mucaawiya abu khaysama isaguna waa inoo horeeyey waa dee raggii ruwaada ama dee dadkii axaadiisa badnaa hiqaadka ahaa kaba mid ee zuhayr ibnu mucaawiya qaabus baa la arkaa inuu cusub yahay walow aabihii aynu hore usoo marray marka qaabuskan qaabus ibnu abi dabyaan baa la yidhaha abu dabyaankaan soo marray sidaan xusuusnay meel hore waa aabihii laakiin isaga imaka ayaan filayaa inay noogu horeyso oo qaabus ibnu abi dabyaan da aljambiy oo malaba reer magacaan lahay aljambiy waa nin reer kuufaan aabihii abudabyaankan xusein ibnu jundub baa la idhaahaa abudabyaan marka aabihii markay noqoto waa taabici weyn aabihii waa kan ibnu cabaas kaba warinaya waana taabici weyn oo iqo ah aabihii xusein ibnu jundub abudabyaan oo hore aynuu soo maray ama isagu waa adigu dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa walow siqaara taabiciinna la mucaasarooday qolada waxaaf ibnu xajar saadise ama kuwa lixaad ee ruwaadda kaba dhigo waa nin dacfi kuba sugan yahay isagu xadiidku laakiin dee duruq kaluu leeyahay balin waxa weeyaan mar kalena xadiidka sheekhu waa inoo soo celin doonaa isagoo sheekhan axmed aan kaba warinahayn lafti kalena inoogu soo celin doonaa laakiin imika maaha waxoogaabaa ka hadhay oo waa dambeeya weli imika markaas ayuu inooguba soo celin doonaa imika axaadiisi rifqigu kuba jiray marka wuxuu yihi ana abaahu aabihii baa xadaثa u waramay can ibni cabaasin can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal alhadyu الصaalixu hadiga iyo siirada fiican hadiga fiican iyo wsabt sabtiguna waa hay-adii fiicnayd hay-adii marka la eego fiicnayd iyo wاliqtisaadu dhexdhexaysiga umuuraha la dhexdhexaysto waa qasdigii aynu soo maray oo waxa weeyaan waa umuurtii ama qowli ha noqoto ama ficil iyadoo dee si rifqi iyo dabacsani ku sugan yahe loola yimaado iyo dariiq marka la eego ay suurtagaltay ruuxu inuu daa'imo oo hadhow marka dambe intuu marka hore isku badiyo cunfi iyo shido laba yimaado badiyo badiyo marka dambena uu ka caajiso arrintu aanay dhicine macnaha si dabacsan oo sahlan oo uu haddii uu cimriye iyo haddii duruuf kale la soo gudboonaatay iyo hadduu mashquul noqdoba uu waxaan wadi karayo ku daa'imi karayo taa loo galo loola yimaado bal qasdigu waa taasuna waa alqasdu fi lumuuri wadukhuulu fiiha suu saaxibu lcawn ama cawn almacbuud sheekh khaalihi uu yidhaaha waa halkan kuba fasiray iqtisaadka waa kaasi xaggii dhaqaaliya waxyaalaha maaha waati aynu soo marnay alqasta alqasta tabluqu aynu inoo soo haysay waa aliqtisaad marka la eego ama cibaadaadkii umuurihii waxyaalaha caynkaasa waa wixii tanaduca iyo mubaalaqo iyo waxyaalaha muqaabilkiisa ahaa weeye marka umuurtii qowliga ahayd iyo tii ficliga ahayd bau gelaya waa shayga oo loolaba yimaado sabiil rifqigaasi iyo uu ku sugan yahay oo uu ruuxu wadi karuu daa'imi karo haddaba umuurahaasi hadiga iyo siirada toosan shakliga iyo hay-ada fiican ee toosan iqtisaadkaasi juz-un qeyb weeye min sabciina juz-an toddobaatan qaybood oo min anubuwati nubuwada ka mida waa akhlaaqdii nubuwada weeye waa shamaa-ilkii iyo sifaatkii ahla nubuwa ay lahaayeen weeyaanoo waa qeyb qeybaha nubuwada kaba mid oo bal intana xadiidka kolley abu daawuud waa wariyey bal in arrinta la yaab kale in axmed ibnu yunus bedelkeedu buu nin kale ka wariyey nufayli sanadka intiisa kale waa isla mid oo kale dee kolley axmed iyo qolooyin kalena way wariyeen xadiidkee laakiin iyaga say ku wariyeen waxay ahayd markaa malaa dariiqan axmed bukhaarina waa soo celin doonaa isagoo kolley qaabuus iyo inta ka dambaysa waa qaabuus iyo inta ka dambaysa sanadku leeyahay markaasna sidaa kuwa kale ay ku wariyeen buu kusoo celin doonaaye iyaga waxaaba kuba sugnayd bal maalan abu daawuud iyo juz-un min khamsati wacishriina juz-an min annubuwa waa kitaabkeennan bay tani dhacday waana dariiqan axmed ibnu yunus kitaabkeennana taasi way kusoo socotaa isagoo xadiidku kan yahay laakiin labada hore ayaan ku jirin sanadka dambe noo iman doona insha allahu waa qaabuus can abihi can ibni cabaasin oo shan iyo labaatan abu daa-uudna isagoo nufayli un bedela axmed ibnu yunus ka wariyey zuhayriga inta ka dambaysana laba wadaagsaday riwaayadiis isagana shan iyo laatoddobawaxay ahayd shan iyo labaatanka waxaan filaya axmedna aada umaan dabdin ee isagana riwaayadiisu taasun baabay ahayde isna uu kuba wariyo bal xadiidka shan iyo labaatanna waa lagu wariyey kitaabkana way inoogu dambaysaa xadiidkuna kolley waa inoo iman doonaa intana waa kan bukhaari halkan kuba wariyey aimada aan sheegayaana sheekha way la wadaagsadeen oo abu daawuud iyo axmed iyana way laba wadaagsadeen bal horta taas weeyaan waa iskhilaafka jira xagga tirada xagga tan kale dee axaadiiii ru'yadaba rasuulka ilaahay waa lix iyo afartan jins oo nubuwada ka miduu ru'yadii saalixad ahayd kaba dhigaye macnuhu horta waxa weeyaan unoo mid baa jirta oo nubuwadu dee wax la qaybqayb qaybqaybsama oo ruuxu hadduu ajzaada iyo waxyaalaha isu geysto sida toddobaatanka juz tani mid ka mida iyo hadduu isu geysto uu nebi ku noqonaya arrinku maaha iktisaab maaha waa fadli ilaahay subxaanahu watacaala iyo doorashadii weeye camal iyo ijtihaad iyo xersi iyo khisaashaasoo dhan oo la wada urursadana wax lagu kasbanaya maaha waa karaama min allahi subxaana wa tacaala laakiin arrinku muxuu yahay waxyaalahaas hadyigaa fiican iqtisaadkaasi akhlaaqdii iyo shamaaishii nubuwada ayay kaba mid tahay oo bal markaa nooc waxaa jira waa xasin dadkii lagu boorinayo lagu dhiirinayo taa inay ka dabeeco yeeshaan waayo waa akhlaaqdii nubuwadii dadkii nubuwada ee layna faray inaan kuba dayano fabihudaahum iqtadi aynu kuba dayanno layna faray ayay akhlaaqdoodii ahayd dhaqankoodii ahayd suluugoodii iyo dabcigoodii ay tahay markaa waa in waxyaalahani waa wax fiicane laga caado yeesho laga dhaqan yeesho taas iyagii laguba daydo taa dhiirinteed weeye oo macnuhu taas buu noqonayaae laakiin ma haddee nubuwadu wax la kasbado haddii ajzaada oo dhan laysu wada geysto oo la wada garto toddobaatankii juz ama shan iyo labaatankii juz mid kastana uu laba yimaado intii lagu mudanayo arrinkani waa karaamaya doorasho iyo ijtimaa min allahi subxaana wa tacaala ciddii uu doortay unbaana gaadhaysa wax muktasaba a maaha ee laakiin macnuhu waxa weyaan waa akhlaaqdii nubuwada iyo khisaashii fiicfiicnayd ay lahayd hadyigoodii ay lahaayeen ee bal taas weeye xagga rifqiga wuxuu ugu soo arooriyeyna dee iqtisaadkan ba aliqtisaad waa rifqi waa ta aan leenahay waa markay noqoto aqwaal iyo afcaalba iyadoo laga tago tanaducii iyo mubaalaqadii waa cunfi iyadu tani waa rifqigii iyo dhimirsani iyo debecsani loolaba yimaado waxaad wadi karta marka arrimu ay kuu noqdaan daacad iyo wixii kale iyo umuurahaagu waa tan iyaduna hadyigii nubuwada ah rifqigiina ah oo halkan baa dee baabka ugu soo arooriyay waana wax inoo dambeeyaan leynahay macnaha guudna horta taasba weeye xadaثna xfs بن cmara qala xadaثna شhucbaة عan الmiqdami عan abihi عan caiشhaةa radي الlahu عanha qalat anaha qaalat xadiidku waa xadiida صaxiixo صaxiixa muslim iyaba inooguba sugane dadkuna waa dad aynu soo wada aragnaye miqdaamkan horeynu kitaabka xaggiisii uu hore usoo aragnay dee magaciisii iyo kii aabihiiyo waa kan inooma magacii aabihii inooma magacowna aabihina uu ka warinaya waa miqdaam ibnu shurix ibnu hani oynu hore usoo maray aabihiina waa taabici weyn oo shurix ibnu hani la idhaaho labadooduba waa hiqaadii ruwaada miqdaam ibn shurix ibni hani aabihanna waa shurix ibnu hani hore kitaabka aynuugu soo aragnay iyagoo san u kala warinayana can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tihi caaisha kuntu waxaan ahaa calaa baciirin awr ama raaxilan ku sugnaa fiihi fiigiisa sucuubatun adkaansho uu ku sugan yahay oo awr adigu aan hayin ahayn ayay fuushanayd dee safarna waa la yahay oo ku hawl badnaa malaayoo sucuubo iyo adkaansho adigu kuma sugnaa kaas baan saarnaa oon fuushanaa faqaala nabiyu sala allahu calay wasalam calayka birifqi xadiidku waa inoo soo socdaa haddana uu soo celin doonaa waxaana markaa lafti dambe inoo iman doontaa fajacaltu adribuhu dee markii iyadii hagaada uu ku adkaaday ee ayay dee malaa qaatay shaabugu iyo waxyaalo wayla dhacaysayba rasuulka ilaahi muslimna xadiidka uu wariyay isaga laakiin laftigiisu muxuu ahaa waa inoo dameya laftiga inoo dameeyaan sii naqlinaya fajacaltu uradidu kolba hogaaghan ku dhuftaa waan celceliyaa taasay ahayd oo saasaan laba ima waa laftiga muslim fajacalat maye turadiduhu laakiin laftiga inoo dambeeye fajacaltu adribuhu way waxaan gudagalay inaan garaacayo markaasaa rasuulka ilaahay muxuu yidhi taa nafteeda cunfigii iyo shidadii ah rasuulka ilaahay uu diidayo uu leeya caleykii korkaaga waxaa caaisha iyo birifq manaa ad adkaanshahan iyo qallafsanaynta iskama daa waa debacsani taysiir iyo fudaydin taas baa korkaaga ah oo xataa mucaamaladii dee walow iyadii dee awrkaa hayinka amu hayne iyadii aan u baahin inay dee ama wax ku dhufato ama kolba xadhiggii ku qabato iyo hogaankii kuba qabato waanay fuushan tahay taas aan uba baahin mu ahayn iyadii markii dee arrinkan ay kaba daashay ama ay dhibsatay bay tan laba timaadaan rasuulka ilahi wuxuu leeyahy arrinkaasi waa yar cunfi ee rifqi iyo debecsani iyo fudaydin iyo taa laba kaalay fa inahu rifqigu wey laa yakuunu ma noqonayo fii shayin shay shay kuma sugnaanayo ilaa zanahu wixii uu rifqigu galo waa qurxiya umuuro badanna dee waa ugu suurtogelaysaa ruuxu ku gaadhaya oonu muqaabilkiisa ku gaadhayn walaa yunzacu lagama siibo min shayin shay haddii rifqigii lagama siibo dee cunfi baa imanaya khurqiga aynu soo marraa imanaya shiddo iyo mubaalaqo iyo markaa tanaduc baa imanaysa wixii isaga laga siibana oo uu ka maran yahay rifqigana ilaa shaanah wey waa fool xumeeyo dee wax fool xun oon toosnayn buu noqonaya laakiin rifqigu waa taysiirkii in maxaa ay muqaabilkiisu noqon tacsiirkiibaa dee muqaabilkiisii noqonaya wixiisa kaba soo haray haddaba kani waxbuu qurxinaya kaasna waxbuu adkeeya ama fool xumaynaya rifqi la kaale xadiisna waa taan soo sheegnay macnihiisu waa aad buu u cad yahay gees kalena inuu inoo soo celin doono ayaan sheegay xadaثna cabdالعaزيiز qاaل xadaثna الوليد بن مسلم عن أbي رافع عن سعيد المqبuري عن أbيه عن أbي هريرaةa qاaل أنه qاaل snadka mala abuuraafic mooye inta kale waa inaynu soo aragnay in saciid ibn abi saciid iyo de abihi abu saciid iyo way inoo horeeyeen qolooyinkan labadaba labadaba maqburi ama qabarada waa loo nisbeeya aburaafican baan anfilayaa inaynaan hore usoo marino magaciisa ismaaciil ibn raafic ibn cuwaymir baa la idhaah aburaafic waa ismaaciil ibn raafic ibn cuwaymir waa nin ansaaro reer madiina markii dambena basro degay xifdi ahaan cadaal ahaan maaha cadaal ahaan wax lagama sheegayo laakiin xifdiga iyo waxqabashada jaanibkaa daciif buu u yahay bay culimmadu yidhaahaan waana atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kitaabkeennan riwaayo waa kan kuba leh oo adabkan aan hayno in tirmidi iyo ibnu maajana iyaguna waxway ka wariyeen laakiin xadiidka inoo soo socda ee isagoo waxa weeye in cid kale ay warinayso jaabir ibnu cabdillaahi warinayo ayao dee saxiixa inoogu sugan baa jirta oo xadiidka matnigiisu waa matni inoo sugan inoo saxiixa dee bal isagun baan imika sheegaynaaye xadiidku isagoo laakiin dariiq jaabir ah waa xadiid inoo sugan wuxuu yihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam iyaakum waxaa ka digtoonaataan oo ka fogaataan waa shuxa dee horena waa xadiid waanu soo aragnay waa shuxiguna waa ashadd lbukli bay idhaaheen bakilnimada keeda adag bay idhaaheen ama waa bukli haddana uu la socdo weliba dadaal badan uu ruuxu ku dadaalayo adduunyo iyo waxaa urursigeed kaa iska jira waa dee bukli ka u xuni fa inahu halaka wuxuu halaagay man kaana qablakum dadkii idinka idinka horreeyaa shuxigaasi halaagay seebuu ku halaagay safakuu dimaahum xirsigoodii adduunyo iyo munaafasataasi inay islaayaan dhexdoodii bay keento dhigyadoodii bay daadiyeen waqadacuu arxaamahum qaraabadoodiina way gooyeenoo dee ninku hadduu xoolihii ku bakaylayo qaraabo kama xidhiidhinayo xaqii waajibka ahaa ee lagu lahaayee kaleba se waajibkii ilaahay iyo xuquuqdiina kama bixinayo markaa taasna maxay keenaysaa qaraabadii oo la gooyo iyadoo waajibkii la gudan waayo taas buu shuxigii keenaya waa waxyaalaha kaba dhalanayo macnaa shuxigii baa ugu yeedhay dhiigoodii inay daadiyaan ku xambaaray inay qaraabadoodii gooyaan xuquuqdii lagu lahay inay gudan waayaan baa shuxigan maalka uu kuba xambaaray haddaba mafaasidaa badan buu leeyahay madaartaa badan baa kaba ratibmaysa ee iska ilaaliyo iskaba jira de waxyaalahaana wax rifqi ku sugan yahay maaha dhiig la daadiyo qaraba noocan iyaada muqaabila rifqigii weeyaan wadulmu dulmiguna dulmaatun macnaa dulmigana iska ilaaliya weyo iskaba jira dulmaatun waa dulmigu waa tacadigii keyr laguba tacadiyayey ruuxu bal matalan taas baaba dulmigu uu yahay ee wax kayrkii leeyuu iskaga tasarrufa waa dulmigii bal haddaba isaguna mugdiyuu noqonaya maalinta qiyaamaha oo ruuxii daalimka ahaa halka dadkii hagaagsanaa ee toosanaa dee waxa weeyaa nuur iyaga aymaantooda iyo hortooda socdo wuxuu ifinaya ay jiraan isagu mugdigaas buu ku jirayaa ee dulmiguna dulumaat weeye maalinta qiyaama macnaa ka digtoonaada weeye wataquu dulma sida lafdigaa saxiixiba uu ahaa dulmiga iska ilaaliya fa inahu dulumaatun yowma alqiyaama baaba rifqi fi lmaciishati mar rifqii baynu nool ku jirnaaye laakiin xaggii noloshiiba iyaduna keenaysa rifqi oo kale oo israafkii iyo waxyaalaha caynkaasi waa dee rifqi ma aha waa noocaa sheenkiyo taasa laakiin jaanibkan dabeecadii maciishada markay noqotay iyo noloshii iyo dhibrintii taasba ahayd oo ruuxu bal maalan israafkii iska ilaaliyo tawaado xaggii libaaskiisi iyo wixiisii kulaba yimaado noloshiisii bal maalan guud ahaan waa iyadna rifqigan mamduuxa ee wixii qurxinaya bal ruuxana umuuro uu ku gaari karo waxna ugu hagaagayaan aan taa muqaabilkii say israafkiiyo wixii kale la midkaa aan uguba hagaagayn haddaba rifqiga xag maciisho ayuu baabkiisii yahay xadaثna xaramiy بن xafsi qala xadaثna cabdالwaaxidi qala xadaثna sacيid بn kaثيir بn cubaydi qala xadaثanii abi qala dakhltu calى caaئiشhaةa أm الmؤminiina radي الlahu canha faqaalat xagga sanadkayn labada nina isdhalay baa imika imika ii muuqda wax cusub سعيد بن كثير بن عبيد taasba kolley labadoodaba nisbadooda waxay ka dhigaan ataymiyu bay nisbadaas u timaadaa taymna waa reerkii waa caaisha iyo reerkoodii jiribkoodii ama abubakrin iyo jiribkoodii dee quraysheed laakiin reerka kamay dhalan ee mawaalidoodii bay kaba mid yihiinoo ninka hore saciid ibnu kahiir ibnu cubayd abulcambas baa la yidhaha xataa inan uu dhalo cambaso la yidhaha raawi weeye isagubana waa nin reer kuufa oo siqa ah oo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kaba mid ah bukhaarina kitaabkeedan buu wax gaba wariyey abu da-uudna kitaabkiisa maraasiisha maha sunanta ee waa maraasiishiisa madbacaysan ee axaadiida mursalka uu ku ururiyo ayuu wax gaba wariyey bal taasba weeye amaa oo aabihii oo ah kahiir ibnu cubayd bal waa ninkaas isagu markii dambe isna kuufuu dego waa nin reer kuufa xaafid ibnu xajarna maqbul min ahalis u ka cabiraa inankiisa lama sina waa ka yar martabo hooseeya xaggaasba bal xaafid markaynu eegno bukhaarina adabkan buu kaga wariyey abu da-uudna sunantana uu kaga wariyey mahasida maraasiishe ibnu xibbaanna kolley hiqaadkiisa waa kuba sheegaye waxaa jirta waa tan aan leenahy waa mawaalidii reerkan ama abubakar iyo reerkoodii kahiir ibnu cubayd waxa ay naas wada shaqeen caaisha uma almu'miniin oo waa radiiceedi waa taabici laakiin haddana cid baa naas ku wada duday maha isku hoyiya taasi naas baa marka xaggaasuu maxramba ugu ahaayo waa radiici caaisha isagii baa yidhi markaas dakaltu calىa caaishata umi اlmuminiin caaishaan u soo galay umi اlmuminiin radi allahu canha faqaalat waxay tidhi caaisha juudkeedii iyo deeqdeedii badnaydna waan ogeyn xataa hadalkii dee ibnu zubayr radia allahu canhu ay kaba dhacday inuu kol yidhi waaban tasarufkaaban ka mancin doonaa waan xajri doonaa waa ti dee isagana ay wax ka qabsadeen taasaan ogeyn markaasay ku tihi amsig qabo malaamaray leedahay ii qabo weeye waayo waa radiiceedii waa maxramkeedii oo tani ma aha taas xataa akhiida nuqbatii bal si aan sirwaalkaygan aan u tosho ii qabo weeye adigu waa mare ay lahayd bay dee tolanaysaa isagii bay ka baqa ka dalbaysaa waa waktiyadii dambe hadda taas bal de ay bixinaysay maalkaa kumayaal iyo kumayaalkaa mar haddii u yimaada haddana mar wada faaruqinaysay ayay maradeedii tolanaysaa bal nuqbadun oo markaa qabashada waa maradii inuu qabto siday dee u tolan karto nuqbada halkana kolley tay iyagu inooguba fasireen ma dee alfaado ee nuqbada waxaa anigana iiguba sugan halkan waa aلsaraawiil alati laa yakunu fiiha mawdicu lishadi اxabl adigu mala waa nooc ay dee xidhan jireen oo san saraawiisha oo kalea laakiin meelahan suunka la geliyo eega taas ay tukada iyo waxa ay kaba cabiraan ee ama imika halkan ay wax lagu xidi karo taas ma laha waa wax la gashado uno malaha waa lahaa dee si waa izaarkiio adigu si surwaal u samaysan oo aan lahayna meel suun iyo waxyaalaha la geliyo oo aan lahayn meelahan la gelinayo suunkii aan lahayn kaas bay dee ahayd waa nooc adigu saraawishi kaba midown taas bay adigu lahayd aan tosho faamsagtu waan qabtay buu yihi faqultu waxaan yidhi yaa uma almu'miniina low kharajtu haddaan baxo oo fa akhbartum aan u warramo dadka ku idhaaho maray tolanaysay maro ayay dee tolanaysay lacadduhu waxay ku tirin buklan minki bakiilnimo xaggaaga ah oo dee waataa ilaahay dadkii xoolihii uba badiyey mare aad karkarayso ama aad toltolaysa halkaad ka xidhayso dee maro cusub baad helaysaa marka haddii aan idhaaho maradeeday tolotaayo waxbay tolanaysay saas oo kale ah dee ka dilaacay waxaa lagu tirin lahaaba bakhaylnimo inay arrintan intay waxa kuu geeye bukli ay tahay dee buklina may ahayn bal markaas oo kale iyadoo xoolo aad u badan bixisay baabay arrintanna ahayd markaasaa maxay tihi qaalat caaisha absir sha'nigo niyo dantaada garo bay leedahay hadalkaa iska daayo sha'nigaa iyo xaaladaada arag oo garo inahu laa jadiida wax cusubi uma sugnaanin liman laa yalbasu lkhalaqa ruuxa aan marada baarigaa xidhanayn oo ninka maradiisu marka yar baaliowdaba tuuraya ee kolba mid cusub qaadanaya ee bal arrinkan ah inuu maradiisii dhowrto uu tasho ama kabtiisii yeesho oo uu haystaa maal badanna oo kolba hadduu mid bedelo markay wax ka yar go-aanba iska tuuro markay wax yar baaliyoobaanba uu tuuro mid cusub qaato oo kale wax badan oo dhigmi lahaa ayay u tawfiirin lahayd oo wax kale kuba qabsan lahaa aan taasi u tawfiirinahayn ba kale ee ruuxuna hadduu kolba markaa uu doono wax cusub un iyada kaas wax cusub oo dee usugnaanaya ma jirto maradii kale inay maradii muddo ma sii jiraysa kolba marka haddaanu dhowran aanu dhaqaalaysan oo kolba mid dambe uu qaato un wax jadiida ama ruuxa aan taaqa ee wax cusub uu soo cusboonaystaasi ma jirto waa nooc adigu israaf bay leedahay waa nooc rifqigii maciishada kaba duwan bay leedahay oo arrinku waxa weeye oo dee inooguma sugan alrifqu fi lmaciisha suu baabaysnay aliqtisaad fiiha xagga dee macala man iqtasad baaba lafti kusoo aroori daciifka haba ahaado ruuxa isagu iqtisaad iyo xaggan wixiisii dhaqaalaysanaya ee dhowranaya ma caydhoobo oo waa ruuxa wixiisiibuu isku dabdabanaya isu geysanaya ilaashanaya fartaanilkaasuu inooguma suganyahy caaisho tawaaduceedna uu inooguma sugan yahi kolleyna waxaa kutubta kuba soo aroortay inay beyd laakiin horteed la yidhi oo nin hore yidhi oo adigu dhowr nin ay u kala tiiriyaan oo jaanibkan ahaa ama macnahan isagu ahaaba ay maalan iyo dee taas waxa weeye ay iyadna kuba inshaadaye bal muhimku waxa weeyaan dee rasuulka ilaahiyna waa si uu yeeli jiray salawaat ullaahi wasalaamu calayh ruuxu hadduu doono uun dee wax aanu xerkiisii markuu yar raagaba uu iska tuuro mid kala qaato iska tuuro ee israafkan waa ku sugnaanaya tawaaducay wax ka dheer weeye bal isaga dantiisiiyo dhaqaale ahaana taasi waxu roon ma aho xaggii rifqigii maciisho iyo iqtisaadkii iyo waxyaalaha caynkaase wuxu madxinaya wuxu dhowraya ayay tani kaba hor imanaysaa kasoo horjeeda caaishana taas baa macnaheedu lanahu laa jadiida wax cusubi uma sugnaanin liman laa yalbasu lkhalaqa ruuxa alkhalaq daya laamtuba way fadxisan tahay waa waxa baaliga ah weeye alkhalaq ka aan xidhan oo kii sii hore duugoobay ruuxa aan xidhan ee iska tuuro una kolba mid cusub qaata dee mar kastaba inay tanu u baahanayaayo wax jadiida uma sugnaanio mid kastaaba kolley tan bay arrintani kuba imanaysaa bal muhimka waxa weeye tawaaduceed iyo riftiga macisho labaduba way inooguma sugan yihiin bow ma yucda alcabdu cala rifqi addoonka waxaa lagu siinaya rifqigii kolley waa axaadiisii aynu soo hormarnay barhkood kuwa la macnaahune wuxuu uhi musanifku oo macnaa waxa uu ku helayo oo ilaahay subxaana watacaala rifqiga wuxuu ku bixiyaa waxaanu cunfiga kuba bixin waa sida xadiidkii saxiixa ahaa saxiixa muslimiya inooguma sugnaa waa kan uu soo qaadayo xadaثna muسى qال xadaثna xmad عan xmayd عan الxasan عan cabdالlahi بn mغfr عan النabiy slى الlaه عalيه وasلم qaal bal muسehan kolley in badan buu inala soo socday sheekha bukhaariya muسe bn ismaaعiil atabudaki xumaydna waa xumayd طawiil xasanna waa xasan الbصri cabdالlaahina waa صaxaabiga dee reer museyne ee cabdالlahi بn mغfr ee mashhuurka ahaa xamaad baa meesha inooguba sugan laba nin baa jira oo a'imada kaba mid ahoo labadaba xamaada la yidhaah waa xamaad ibnu zayd iyo xamaad ibnu salama sheekhyo badan way ku kulmeen oo isku sheekhyo badan ay la wada kulmeen baa jira ruwaad badan oo iyaga labadoodaba la wada kulantay baa jira marka markay magacyadooda la dhameeyo ama xamaad ibnu zayd la yidhaah ama xamaad ibnu salama ishtibaah kama yimaado waa la kala soocay laakiin marka sidan oo kale isagoon wax raacsani jirin ishtibaah weyn baa yimaada oo ah maxamed ibnu zayd baa ninkani mise waa xamaad ibnu salama marka xaaladaas oo kale culimmadu waxay u laabmaan sheekhyadan ay ka kala warinayaan ayay u laabmaan oo dee waxaa jirtay sheekhyada qaarkood uu xamaad ibnu salama kaba wariyey sheekhyada qaarkood oo xamaad ibnu zayd kaba wariyo hadday dee taa tahay oo sheekhu sheekhyada mid kamida yahay ishtibaahii halkaas iyo qariinay noqonaysaa lagu kala soco waa lagaga badbaadaa lakiin hadduu sheekhu noqdo sheekh labadoodiba ayla wada kulmeen ishtibaahi waa adag yahay markaasna waxaa loo laabmaa oo kale dadka iyaga kaba warinaya waa sida dee markay noqoto muhmel bay ka cabiraan kan sababto wixii lagu kala soocilaa un baan la raacin oo waa noocay muhmel yidhaahaan markay noqoto xagga ay joogaan asmaad iyo waxaa la joogo muhmel bay yidhaahaan bal markaa markay kolkolna xagga mutafiq iyo muftariqay raaciyaanoo dee sida imaka anas ibnu malik oo kale dhowr nin baa jiro laba saxaabayiin oo magacaa wada leh waa ishtibaah waa mutafiq iyo muftariq taa ay dhahaan laakiin tan oo kale marka magac keliya ay tahay wixii kale way ku kala duwan yihinba lakiin magacoo kale yimaadana iyadna alnooca almutafiq almuftariq wuu yimaadaa talamidiiba haddii ay noqoto nin ay la wada kulmeen labadooduba wax ka wada wariyaanna kaasna ishtibaah buu noqonaya lakiin haddii mid mid ukhaas ahaa la og yahay oo dee laazimi jiray oo badsan jiray oo marka uu idlaaqana uu kaa idlaaqo kiibaa laguma fasiraa marka haddaan sheekha eegno xumayd labadooduba way ka wada wariyaan xamaad ibnu zayd iyo xamaad ibnu salama muuse bnu ismaaciil ba labadana uu la wada kulmay laakiin nin buu dee khaas uu yahay laazimay lagu tiriyaa raawiyadiisii wax ka warin jiray weye ninka kale xadiisubaabu ka wariyaa la yidhaah muse bnu ismaaciil xamaad ibnu salama uu laazimay waa xamaad ibnu salama markaa ninkani isagu laazimay hadduu idlaaqo waa isaga uun sababta ninka xamaadka kale xadiisun buu kaba wariyaa laba yidhaahaa marka koleyna fasal aad u fiican oo qiimo badan oo faa'iido badan buu dahabi leeyahay markuu tarjamada xamaad ibnu salama dhammaynayo kitaabkiisan siyaro calami nubala waa tarjamada xamaad ibnu salama waayo isagaa ka weynaa iyadaa horeysa dabcada shan iyo labaatankaa dee ta kalan kolley mala arqan waa ninkii aan taahayna wuxuu u laabmi karaa un xaggan tarjamade waa mujaladka toddobaad inta ugu dambaysa weliba hadalkeedna wuxuu ku saagamayay waa lab saddexa safxee ugu dambeeya mujaladka toddobaad waayo tarjamada halkaa ku dhammaanaysa maxmed ibnu zayd mujaladka sideedaad buu gelaya oo uu bal kaga wada hadlo sheikaday wada leeyihiin isagoo xuruufta mucjamka kuba tirinayo xumaydiyay ragga ay la kala khaas yihiin khaasatan ruwaadda iyo dadka meel la wada kulmay saa wakiic iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo rag badan oo la wada kulmay labadoodii ee bal markaasna hadaladiisii waxaa kaba mid ahaa haddii bal waxa weeye oo bal maalan cafaan oo kale cafaan ibnu muslim uu xamaad yidhaaho xamaad ibnu salamun buu ujeedaa waayo xamaad ibnu zayd markuu ujeeda uu caddeeya oo cafaan ibnu muslim waxaa la mid ah hudbo ninka la yidhaaho ee صaxiixa muslim iyo dee صaxiixa bukhaariba kuba badan iyo xajaaj ibnu minhalkan aynu soo marmarno kitaabka oo kale iyo raggaas hadday xamaad yidhaahaan oonay magacii sheegin raasna ninkay ujeedaan waa xamaad ibnu salama xamaadka kale way caddaynayaan oo xamaad ibnu zayd bay odhanayaan xataa cagsigood ah sulaymaan ibnu xarbe isna kitaabka aan kuba aragnay isagu hadduu yidhaaho xamaad uu idlaaqo xamaad ibnu zayd buu ujeedaa waxaa isagana lamida caarimkan aynu kitaabka kusoo araragno maxamed ibn fadl sudusi hadduu xamaad idlaaqo wuxuu ujeedaa xamaad ibnu zayd buu ujeedaa xamaad ibnu salama markaa wuu cagdaynaya bal adigu waxa weeye umuurahaas waa yar dawaabin fasalkaasna marka dambena aakhirkiisa si uu tan u basiyo labada xamaad uma basiye labada sufyaan buu daabit u yeelaa isaguna bal waxaan leeya waa fasal aad iyo aad umuhimo ruux hadduu taswiirtay haddii taasba waxyaala dee ruuxii asaaniid ku dhex jir ubaan leey ayay anfacaysaa oo kale suyudi oo kale baabka mutafiq iyo muftariquu kusoo arooriyaa tadriib raawi de kutubta musalix khaasatan labada sufyaan saa umay sii badeen labada xamaad aad bay uga dhigaan dadkii ay kala lahaayeen iyo waxyaalahaas iyo dadka midkood ka dambe soo gaadha xamaad ibnu zayd baa yar oo dad kala duwan oo sida musadad iyo qutayba iyo inab ibnu madiine iyo ninka hore xamed ibnu salam bay soo gaadheen oo xamed ibnu zaydkay soo gaadheenoo iyagana ishkaal ma jiro sababto qolooyinkaa hore dee ama xamed ibnu salama may soo gaadheen waayo uu ka horreeyey xoogaa buu ka geeri horreeyey labada xamaad hadday tahay markaa suyuudi oo kale markuu xagga mutafiq iyo muftariquu soo arooriyaaye uu xamaad iyo balsaa sheegto markuu baabkaa kaba baxayo ayaa wuxuu dhaha fain ataa can ibni xarbin muhmala macnaa ujeeddadu xamaad idlaaqeedu hadduu kaba yimaado ibnu xarbi isagoo muhmala aw caarimin fabnu zaydin fahwa bnu zaydin jucila oo hadduu yimaado ibnu xarbin sulaymaan kaba yimaado ama caarim kaba yimaado fahuwa bnu zaydin jucila ibnu zayd baa lagaba yeelaya markaasa muxuu yidhaha aw hudbatin aw itabudakiyi aw xajaajin aw cafaana fathani raw hadduu ka yimaado hudbo tabudaki waa ninkan aan hayno waa muuse ayaa isaga tahay tabudaki uu ka yimaado waa muuse hadduu xajaaj kaba yimaado isagoo muhmala ama cafaan uu kaba yimaado fahuwa fathani waa ibn markaa salamo weeye ibnu salamo bal markaa waxaan leenahay tabudaki maanta muusaan hayna xamedku waa xamed ibnu salama taasba weeye kolle daabitkuna waa kaa guud marka muxuu yihi can nabiyi sala la waa dee kolley waxyaalo laga yaabaa inaad daydaan xiisaynayn intiina badani oo tan oo leedin maxaa isaga wareeriya lakiin waxaa xadiidku ama inoogu ansaxaya ama inoogu ama uu lagu daciifinayo waa raggaasu weye haddee taas raggaas aan la dabdin de xadiidkan marka leeya waa saxiix iyo waa daciif iyo waa tan halkanuu ka bilaabmaya un taasi waa ruwaaday kaba bilaabmaysaa markan ihmaar yimaadee la kala garan waayena dee ishtibahaasi waa iska adkaanaya kolkol baa labadan ne arrintu ay kuba timi ay noqonaysaa dee nin daciif iyo nin kale ay isgelayaan mo kalo keebuu yahay ayaa arrinku noqonaya bal hadda waxau yihi qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi in allaha ilaahay rafiiqun waa mid dhimrin badan sahal badan culimada qaarkood waxay u arkeen halkan dee in loo loola yimi uun imaka halkan sifa ahaan iyo bal sheegid iyada halkan la sheegaye aan ismi ahaan aanay ahayn oo asmaadii ilaahay aan laguma soo darahayn oo dee asmaadii ilaahayna kol hadday tawqiifi tahay aimada kalena waa waxay u arkeen dee in laguma soo darayo khaasatan usluubkan uba yimi usluub dee magac lagu odhan karaba oo laguba idlaaqi karo inuu yahay in allaha rafiiqun yuxibu wuxuu jecel yahay waa latiif bicibaadihi waaba kaa ilaahay yihi yuriid اllahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra yuxibu waan u jeceliya arifqa dhibrinta macnaa rifqigu waa taa waxaan soo gelina aqwaashii buu soo gelaya rasuulka ilaahay saynu soo maray iyadoo tidhi hadda eg isaga hadalkiisa iyo keedu isku mid bay hayn rasuulka ilaahay markuu nimankii yahuudiyada waa calaykum buu yihi arrintuna macnaheedu waa maxay calaykum usaamu weeye iyadna markay tidhi calaykum usaamu walacna rasuulka ilaahay caisho uu diiday hadalkaana wixii ay ku celisayno calaykum asamiya kiisu lacnadun bay laba dheereen macnaa cibaaradan hufan debecsan ee sahlan ficilka isaguna saasa dee waa kan galayba maciishadii saas oo kaleu galay cibaadadii wixii dee tanaduc iyo waxyaalahaas mubaalaqada ay ku sugnayd oo dhan midkeed baa rifqiga noqonaya bal waa arrinkaa caamka ahe rifqiga waa jecelya ilaahay wayucdi waan u bixinaya caleyhi korkiisa xag sawaab markay noqoto xag tasiil iyo fudaydin iyo jaamikaana ay noqoto malaa yucdi waxaanu ku bixinahayn cala alcunfi cunfiga iyo waxyaalaha waxaanu kuba bixin oo markay noqoto ajri iyo sawaab de waa shaygan ilaahay jeceliyo dadka haddii laba yimaadaan uu ka ajri siinaya xagga kale umuurahoodii bay ku gaadhayaan oo ugu sahlanaan iyo ugu fudaad iyo waxaanay cunfigii kuba gaadhahayn wey وعن يونس عن حمayd مثل ujeedadu waxa weya حmاd بن زaيد mayd bu kb حmاd بن سلمة حmayd buu kaba warinayay yaa la siman حmayd maanta xmayd طaويل ka wariyay يونس يونسkana maaha qorooyinkeena dee asanida ay ninkan badan ee يونس layli mahay waa ninkii qiimaha badnaa ee caabidka ahaa ee waric ahaa يونس بن عbayd بن dinar weeye ee taabiciintii yaryareyd kaba mid ahaa haddaba يونس baa isaguna xadiidka حmayd kaba wariyay مثlahu oo sanadkaa kale ah xadiidka kolley muslim baa wariye laakiin muslim markuu wariyey hadduu idinya isagu waa caaisha ayuu ka wariye xadiid caaishuu ahaa sanuun buu ahaaye laakiin waa xadiid caaisha ee xadiidkan cabdullahi ibn muqafal maha abu daawud iyo baa san kuba wariyeen baabu taskiina xasilintii wax la xasilinayey la dejinayey taas buu baabkeedii yahay ujeedadu waa wixii tanfiirka cagsiga dadkii in la dejiyo aan la didin in la eryin bal taas oo kale oo wixii markaas waa lطfigii iyo rifqigii ba kaba mid yahay xadaثna adamu qal xadaثna شhucbaة can abi طayaax yزيid بn xumaydin hore usoo marray qaala samictu anas bna maliki qaala qaala النabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi ba wuxuu ihi yasiruu wax fudaydiya dadka u sahla weeye u fudaydiya walaa tucasiruu ha adkaynina wasakinuu waa kan lafdigu labada صaxiixba waa dhacay dejiya weeye xasiliya oo taasoo kale walaa tunafiru ha eryina oo wixii dadka didinaye sadimaka kaba soo qaado ama quusinaya naxariista ilaahay ka quusinaya ama eryaya habka ula dhaqmayseen iyo waxaa iska ilaaliyo soo dhaweeya oo dejiya oo fudaydiya wasakinuu xasiliya min ataskiin waa tanta uu inooba dhigtay imaam nawwi raximah llahu tacaala kolle xadiidka markuu qabanaya saxiixa muslim eeg yasiru fudaydiya la yihi walaa tucasiruna waa muqaabilkeed maxaa lagu kaaftoomi waaye yasiru un oo walaa tucasiru sakinuna muqaabilkeedii baa walaa tunafiru ayolow dee lafdigan bashiru walaa tunafiruna ama bashira walaa tunafirana lafdigu uu yimi oo isna saxiixa inooguma sugan wuxuu leeyahay waxaan shaygii iyo muqaabilkii loo jamciyey waxaa kuba sugan haddii imaka yasiru keliya lagu daayo ruux hadduu awqaadda qaarkeed ku camal falo wax fudaydiyo in kalena adkeeyo ama awqaadda qaarkeed dee uu dejiyo waxuu bishaareeyo laakiin waqtiyo kale uu waxa weeyaan uu didkii laba yimaado dee waxaa waa la odhanaya waa camal falayo waa kan laba yimi laakiin arrinku muxuu keenaya walaa tucasirudani dee haddii uu ruuxu awqaadda qaarkeed taysirkii la yimaado mararna tacsiir laba imanayo haddii yasiru un la yidhaaho yes dee kolkol baaba waa tan la yidhaha amarka xagga usuulka oo kale sheegu mutlaqul amri markuu yimaado hadduu ruuxu mar wixii uu ku xasilayay amarkii guto takraariya ma faa'iideynayaba kol haddaan dee usluub kale anuuba imana waa nin ku camal fala buu noqonaya marka waxay noqonaysaa waa ku camal falay wixii laakiin marka la yidhaha walaa tucasiru macnuhu waxa weeye asal ahaan tacsiir hala imanina weeye oo hadduu ruuxu awqaadda qaarkeed taysir la yimaado laakiin mar mararka tacsiir laba imanayo marka walaa tucasirudi dee mukumu camal falin oo israacintani waxa weeye waa si taysirun arrintu noqoto tacsiirkii guud ahaan loogaba tago taskiinkii oo dee tanfiirkii ama taas oo kale guud ahaan loogaba tago ama haddii kaloon san oo kale la isugu adkayn hadduu awqaadda qaarkeed intuu san sameeya waqtiyana kaba tago dee waa ku camal falay waa la odhan lahaaba bal waa tan waa imaam nawowi hadalkiisii xadaثna qtaybaة qaal xadaثna jariir can caطaaءi can abihi can cabdالlahi bni camri qaala waa ahar mawquufa inoo soo socda imaam axmed laakiin wuxuu ku wariyey isagoo marfuuca oo musnadka imaam axmed waxaa ku sugan isagoo marfuuca cabdالlahi bn camr bn اcaas weeye lakiin kitaabkeena waa ahar xagga sanadka marka la eego jariirkani waa jariir ibn cabdilxamiid cadana waa cada ibnu saib aabihina waa saibo intaba waan soo wada aragnay lakin waxaa jirta ninkan cada ibnu saib waa nin iqaan leenahay ges markii dambea waxaa kuba yimi ikhtilaad xifdigiisiibaa xumaaday axaadiis badanna nin lahaa buu ahaayo caalim ah dadkan badan ee kaba wariyeyna way isugu jiraano wax intii xifdigiisu fiicnaa laba kulmay culimadu way tiriyaan magacyadooda way inoogaba tiriyaan taas iyo cid aan dee dabadeed laba kulmay iyo kuwa ay dhahaan sida abucawaano iyo labada xaalaba uu la kulmay xadiidkiisna ma kala soocno dariiqiisa markaa waa la daciifinaya jariir ibn cabdilxamiidna kolley wuxuu ku jiraa bacda alikhtilaad dadkii la kulmay weeye maaha qabla alikhtilaad isagu magacyadaa kuma jiro laynoo tiriyo dabdisan ee kutubta ama mukhtaladiinta ha noqoto si alkawaakib unayiraat ama haba noqoto markay taraajimta dhiganayaane jariir ibnu cabdilxamiid waa bacda alikhtilaad buu la kulmay cada saa daraaddeed sanadkani daciif buu noqonaya sababto sanadkani daciif buu noqonaya waana ahar naftiisa ayaaba walow aanu jariir ahayn abucawaano iyo dariiqiisa ay tahay ayaa musnadka imaam axmed isagoo marfuuca kuba sugan oo bal dacfigu xaggu uga imanaya maha cadaalo la-aan iyo waa xaggan jaanibkan ikhtilaadkaiyo inuu yahay bacd alikhtilaad dadkii ka wariya de waa waxaa lagu kala soco xadiidkiisa hore iyo xadiidkiisa dambe ka hore hadduu ruuxu hiqaha waa la xoogeyn oo saxiix buu noqon ka dambena xadiidkiisii ama daciif waaba la daciifin ruwaadana lagu kala socaa haddaba bal taas baa jirta baan leeyahay wuxuu hi qaala cabdullahi bnu camrin baa yihi marka waa mawquuf kutubtii horena waxbuu kaba yaqaanay oo dee zaamilo dha ama kutub dhan buu maalintii yarmuk helay wax kanaga warrami jiray oo bal taas bay noqonaysaa bal hadday tahay isagoo marfuucana lakiin waxaan leenahay musnadka imaam axmed buu ku sugan yahay calaa kulli xaalin sanadkan baa dacfigaas ugaba yimi ikhtilaadkaas in waxa weeyaan cada iyo iyadoo raawigu yahay bacda alikhtilaad dadkii kaba wariyay nazala dayfun ku ruux martiya ayaa kuba degay fii bani israa'iila reer bani israa'iil adigu nin baa qoys soo martiyey reer bani israa'iila waa reer bani israa'iil wa fi daari daartana waxaa ku sugnayd kalbatun waa ay lahum iyaga usugnaatay oo imaam axmed oo kale halkan waxaa ku sugnaa mujuxun mujuxunna waa dumarkana waa lagu sifeeya dee waxay uurl ama dee caloosha wax kuba sidabe waa marka sidkeedii uu dhow yahay ee ay dhowdahay inay dhasho weeye taas ayaa kuba sugnayd faqaalu waxay yidhaaheen yaa kalbatu kale lafdigaa hore moyse waxay iyadu tihi maanta kuma ceeyo dayfkane ayey laa tanbaxi calaa dayfinaa ha ku qayrinin martidayada taas bay yidhaaheen de de hadalkiina uu ku cusub yahe taa ma ku yidhaaheen wax kalaa dhacay oo bal lafdigu dee sanadku waa inoo daciife fasixna waxaa qayriyey aljira-u aljira waa jamcu jirwin jirwiguna waa ayda iyo waxyaalahaas iyo kuwooda yar baaba la yidhaahaa jire imanka waana jamac markaas fii badniha waxyaalihii kuwii caloosheeda ay ku sidoo dee dhawaad dhalan doona kuwii baaba halkii wahwah ka yidhi caloosheedii waa sida lafdiga inooguma yimi dee muslimka iyo axmedna marfuuc habuu kuma sugaya sanadkaa daciife kuwii baa qayriyey xagga fasixnana luqadii akalun ilbaraakisu weeye waayo daahirku wuxuu ahayd fasaaxat in la yidhaaho waayo dee damaairtii waa kan faacilkii oo ismi daahira ayaa jooga aljira waa faacilka oo ismi daahira ah ee damiirkan laba xidhiidhay ee calaamadii dee bal masalan jamaca ah waa luqadaas akalun ilbaraakisu fasixna aljiraau fii badniha fadakaruu arrinkii baa loo sheegay oo waxa weeyaan halkii iyadii way may qaydin be aygii caloosha wixii ay ku sidon baaba qayriyo de waa arrin khaariq alcaade unahe hadday sugnaatee fadakaruu linabiyin lahum nebi iyago ay lahaayeen baa loo sheegay arrinkaas faqaala wuxuu ihi waxaana kolley axmed kuma sugnayd waxaa loo soo waxyooday nebi iyaga ahaa ma iyaga ka mid aha loo soo waxyooday faqaala ina masala hada arrinkan masalkiisu waxa weeye aag tii weyneyd way aamustay wx yaryaraaba ka hoos qayliye oo raacin soo maheen kamahali ummatin ummad maelkeed takunu bacdakum dabadiin ahaanayso yaqlibu sufahaauhaa culamaaaha kuwoodii sufahadooda ahay dee dadkoodii waaweynaan la maqlayno culimadoodii aanay maqlayno ka qaarib noqonayaan ujeeddadu dadkoodii waaweyn aanay raacayn culimadoodii aanay maqlayno waa kuwii sufahada ahaa ay ka qaalib noqonayaan taas bay mael u tahay oo tii weyneed markay aamuse wixii yaryaraaya meeshan kaba qayriyo oo kale waa saa ummadaasay mael u tahay waa mael waa arrin khaariqa oo ummad idinka dambayso oo dadkii sufahadooda ahaa aanay xaq dhowrahayn xurmaynahayn ama kuwoodii yaryara dadkoodii ka waaweynaayo culimadoodii ay kaba qaalib noqonayaan oo dee meelaha ay ka wahwahla yeelanayaan ama ka qaylinayaan bablkhari wallah subxana watacaala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka